waxaa xaafadda isliya deegaanka kaamukunji ee magaalada nairobi ka socda wacyigelin ku aadan qaadashada tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban marka aad dhex maraysa qaybo badan oo ka mid a xaafadda waxay indhahaagu qabanayaan guddoomiye xaafadeedyada oo ku booreeyay bulshada inay qaataan tallaalka haddaba qaar ka mid a shacabka ku nool xaafadda isliya ee deegaanka kaamukunji ee magaalada nairobi oo la hadlay idaacadda star f m ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaadashada tallaalka anu waxaa la yidhahdaa cabdiqaadir yuusuf maxamuud haddee waxaan ka mid ahay dhallinyarta iyo ganacsatada xaafaddan islii horta dowladda aad bay mataqaana ay u dadaalaysaa anagu dukaamada waa nagula soo maray oo jiifafka wayna soo mareen iyagoo mataqaanaa ay u ololeynaya in maaragtay tallaalka la qaato bannaanaha xataa dukaamaha kelii ma ahaane suuqa marka aad soctid xataa waxaad dareemaysaa in xoogaa mataqaanaa ololaha aad ugu socdo marka waa nala soo maray waa nagula dhiirigeliyay mar weliba inaan mataqaanaa ay qaadanno laftayda haddii aan ka hadlo weli ma aanaan qaadan tallaalka sababtana waxay tahay wax sidaa u weyna ma ahan waa arrin yar talaalku waxaa la yidhi xoogaha horta waxaan ka waraystay dadka inta badan ee mataqaana ay talaalku qaatay adugu saddex maalin oo kale ee kadib maalinka ay talaalka qaataan waxaa la yidhi in maaragtay cajis yar iyo wax adiga culays yar ay iska yar dareemayaan inkastoo xanuun weyn uusan jirin laakiin cajis yar oo haddee isbeddel oo kale ay jirka ku imaanaya inuu jiro marka anugu maadaama aan nahay haddeenan mataqaanaa ay iska xamaasha oo maarag ganacsiga iyo waxaan intano ku jira waxaan xoogaa mataqaanaa ay dee aan isleeyahay bal dib u yar dhigo xoogaa maaragtay shaqada haka hakan saddexda maalinoo la cajisaya laleeyahay ilaan ciddii shaqaynaysana ma lahan marka waxaan isleeyahay adigu maaragtay dib u dhigo gooraad mataqaanaa ay fursad leedahay oo kala qaado laakiin tallaalku aad buu mataqaanaa u fiican yahay khaasatan mataqaanaa dadka ee maaragtay da-da ah aad buu ugu fiican yahay dhallinyartu iyagu naftirkooda haddee waxaan waa mataqaanaa wax ka hortag ee covid sagaal iyo tobanka ah marka waxaan anigu mataqaanaa insha allah qorshahaygu wuxuu yahay goortaan xoogaa maaragtay firaaqo yar helo ama aan maaragtay jaanis helo aan talaalku qaato hadduu ilaah yirahdo insha allah magacay waa cabdishukur cusmaan meeshanaan jooga mayoliniyo ma qadan waxaa u qaadan waaya shalay aa la talaalaya shalayna waa maqnaa meeshanna waa ku yara mashquulay sidaa darteeda u qaadan waaya waa muhiim in talaalka in la qaato waayo cudur walba ka hortegaysaa talaalka soomaa marka dowladda waxay talaalka u bixinaysaa wax ka jira soomaa waxaa ugu baaqaya inay talaalka qaataan ee caafimaadkooda ogaadaan wax walba caafimaadka ka muhiimsan duniya soomod marka inay qaataan way fiicantahay maya weli ma arkin wada qasab laakiin wax qasab ma jira soomaan isdaawada caafimaadka ka tali lewa hadda waxa la maraya dadka inay caafimaadkooda ay ogaadaan ay caafimaadkooda la socdaan way fiican tahay shalay jiifaf badan baa noo imaaday oo dee arrinta in dadka laisku duro rabaan waxyaala noocaas oo dadka mataqaana ii sheegay leeyihin halis duro camal ma qaadan sababtoo waxaas dhan waxa waa ii sheegay wax oo iika ay la imaadaan waayo waxayiinna ma naqaano sababtaasaan u qaadan waayo may kuwaas way arkeen waa joogneen dee waxay leeyihin in halis duro qasab baa laisku duro camal waa lagu talala baa laleeyahay mafahanta saas baa arkaya sayida waxaan leeyahay nin waxaas waa aa la qaata baan dhilaadiya oo iika sheega iika maanta aa la qaato talaalka insha allah magacii waa liibaan maxamed xasan aniga ahaanna micnaha waxaan ka qabaa aniga horta hore ma qaadanin micnaha horta hore weli faahfaahin dheeraada kamiis cudurkan micnaha dadka qaar oo qaateenna waa jiraan dadka qaarna oo qaadanna waa jiraan micnaha wadhahay ka cabsi qabo oo micnaha talaalkan inuu dadka oo halis ku yahay ka aaminsan dhanka kale dhakhtar maxamed nuur waa mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala xarumaha caafimaadka ee caasimadda dalka waxaan wax ka weydiinay walaaca dadka qaar ay ka qabaan qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban talaal horta ma jiro oo boqolkiiba boqol maaragtay oo effective ah ama oo saxa ma jiro talaal walba wuxuu qabaa maaragtay certain percentage ama heer gaarsiisan yahay waxtarkiisa wax walba oo daawo ah jirka biniaadamka la geliyin waxa waye side effect ayay qabaan ama waxay keenaan saameyn saameyntaasna waa saameyn caadiya qofka talaal markuu qaato waxyaabo isbedel isku arkaa jirku ay jiraan laakiin ma ahan wax weyn oo maaragtay nolosha biniaadamka galaafan kara caabuq waxaa laga yaaba inaad u dhimatid oo noloshaadu galaafta laakiin talaalka wax weyn oo dhibaataha ma lahan waa sidii talaalada kale camar booliyada ama waxaa la yidhahda misolska jadeecada arrintaasi si fiican ayaan u fahnay dhanka kale dakhtari maxaad ku xaqiijinaysaa ama aad ku caddaynaysaa in uusan saamayn ku yeelanaynin badqabka qofka qaata talaalka ee talaalka horta waxaa weeyaan dunida dhan ayaa wada qaadanaysa hay-adda caafimaadka dunida ee w h o ayaa aprove garaysay hay-ado oo soo saaraan shirkadooyinka tallaalada soo saaraan waa shirkado maaragtay oo hay-adda kontaroolsha daawooyinka iyo candooyinka maraykanka f d a yiraahda hoos yimaadaan oo wax walba waa kontaroolsiin adduunka wax oo maaragtay ma jiraan oo qof iska soo saaranayo intuu gurigiis fariista bulshada ka iibgeynaya ma jirta waa tallaalo la xaqiijiyey wax walba oo dunida isku waafaqdan waa in lasoo mariyo systemka w h o iyo f d a sidaas ay ogaadaan wax walboo talaalka ku saabsanna xaqiiq baaritaan researcha lagu sameeyey waa lasoo ogaaday inuu yahay mid maaragtay oo hoos u dhigi kara dhibaatooyinku keenaya covid 19 waa tahay waa maxay fariinta aad u diraysa ama aad u hayso soomaalida aan weli qaadanin tallaalka iyaga oo sheegaya in aysan isku halayn karin dadka badi boqolkiiba toddobaatan waybaad qaateen populationka dunida ka jira taas ayaa kudsinaysa dadka marka waxaan ugu baaqaynaa haddii aad fursad ku heshid talaalka meel lagu xarun talaal lagu bixinayo oo bilaasha ama qaymo jaban aad ku heshid si adiga naftaada iyo nafta ehelkaada iyo dadka jecesha aad u badbaadisid talaalka inaad qaadatid waay yuusuf gaas star f m nairobi